Mashruuca ujeedadiis waliba waa dadka iyo dowlada inta isfahmaan iyo ujeedooyinkiisa kumad eh warsadan geek haddii ilaahay arwalin roogne intii wal isku warsana madaxdii dadweynaha kula hadala ammaanka dhanijay dadweynihina walaay su'aal ee aragti ee walaay ra'yi ee jeedidan haddii ilaahay hara marka shacabka intii iyo dadwey la xisaabtaman wal warsadan madaxdiitiyo madaxdana walaa howl emailan ku socota ma arrin sharaxan dareema korna magaalada baydhabo sanad ka hor walisidii hayti iyo may buaha geedka sadiya eta may buaha farad wiinan dhahay sanad ka hor wala dhiyaayan may buanta taliyaha boolis nin sheegaya dhiyaayan lan guurla kala bahaw lan maaran suuq dhasilinka dilow iyo lan maaran email kasa maaran lanka baam dhasilinka feebo laakiin geedka maarne walaa dhan maaran hadda maadano alxamdulillah nabad iyo maarne la heli intaasna may kakoyta wada shaqeyn badan oo bulshada shacabka iyo laamihii amniga iyo maamulka wada shaqeyn kakoyta ciidamada booliska gaarka ee dowladda koonfur galbeed soomaaliya la socotaan dhinaca amniga waliba suubiyahayan madilaha kuqaada dhowaan wali operation qorshaysan oo madila ku fikiraayay ka qaadeena meel laka abaabulaayay gobolada hatuuna degan ee soomaaliya lanka abaabulaayay nimantii wala qarxiyaay oo isqarxiyaay
amniga magaalada baydhabo ama degmooyinka waa soo fiicnaanayaa bilba bil bishii ka dambaysay sanadba sanadkii ka dambeeyey maalinba maalintii ka dambayso waa soo fiicnaanayaan wax badan baana isbedelay oo isbedelo badan baa jira